bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllahu wslama عlى nabiyina muxamed wclى aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay aan ku dhex jirnay kitaabkii cumdaة اlaxkaam lilimaam cabdilghaniy bni cabdilwaaxid almaqdisiy raximah اllahu tacaala muqadamada ayaan kasoo baxnay casharkii koowaad ee shalay aan soo qaadanay kitaabka shardigiisa sheekhu wuxuu ku sheegay inuu ku wadi doono inaanu inuunan soo saarin ilaa xadiid bukhaari iyo muslim ay isku soo bixintiisa ay isku waafaqeen oo midka muttafaqun caleyhi la yiraahdo waana midka ay isku xadiidna yihiin isku saxaabina xadiidka uu soo saarayo haddii marka ay kala saxaabi noqdaan muttafaq ma ahan xadiidkaas oo kale waa soo sheegna shalay haddii ay isku lafdi aanay noqonin oo macnaha ay iska waafaqaan laakiin isku saxaabi ay yihiinna waxaa wanaagsan haddii muttafaqun calayhi la yiraahdo in lafdiga ka uu yahay lagu daro oo la dhaho muttafaqun calayhi wallafdu limuslim ama wallafdu lilbukhaariyi oo kale si loo kala caddeeyo xoogaa alfaadda inay kala yar duwan tahay laakiin muttafaqun calayhi tasmiyada ma ka baxaayo saasayna marka culimmada xadiidku ay yeelaan waxaa iyadana marka kale iyadana muhima in la ogaado axaadiidta isaguba uu caddaynayo ee marka uu xadiidkii muttafaq ahaa kuu sheego kadib baad arkaysaa inuu ku dhahayo walilbukhaariyi ama walimuslim oo kale uu ku dhahayo taa maaha inuu shardigiisii ka tegey ma aha shardigiisii kama tegin maxaa yeele waa kuu caddeeyey midaan nacam xadiidka asalka ehe nambarka lehe ou cuskanayana ma ahan kaasi oo xadiidka nambarka le raqamka lehe ou cuskanayo waa muttafaqun caleyhi sida qaalibka badan meelaha uu markaa aanay shardiga uunan waafaqinna inshaa allahu tacaala waa bayaanin doonaa intaan kitaabka ku guda jirno sharaxiisa kitaabu ahaarati ahaaradiibu u kitaab yahay kitaabu ahaarati ahaaradii ayuu u kitaab yahay ee salaadiibuu ka bilaabayaa dabcan cibaadaadkiibuu ka bilaabayaa cibaadaadkii salaada ugu horeyso bacda tawxiid salaadiina marka dahaaradaa fura u ah sida nebiguba yidhi sala allahu aleyh waali wasalama miftaaxu salaati duhuur salaada furaheedu waa dahaarada marka dahaaradii de waa in furihii lagu baraa marka hore oo dahaaradii marka uu ka sheekeeyaa axkaamtii dahaarada ayuu u kitaab yahay marka caddaynteeda can cumara bni alkhaaabi radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayhi waaalihi wasalama yaquul inama alacmaalu binniyaat wafii riwaayati binniyah wainama likuli imri'in maa nawaa faman kanat hijratuhu ila allahi warasuulih fahijratuhu ila allahi warasuulih wman kanat hijratuhu ilى dunya yusiibuha aw imra'at yataزawajuha fahijratuhu ilى maa haajara ilayh xadiidka ugu horeeya waa kaasaa can cumara bni اlkhadaab radia allahu canhu cumar bnu lkhadaab waxaa laga wariyey radia allahu canhu cumar bnu lkhadaab waa alkhaliifatu athaaniya khaliifadii labaad waaye ee nebiga calayhi salaatu wasalaam khaliifkiisii koowaad abuubakar baa noqday abuubakar laba sanee wax yar buu khilaafada hayey waa dhintay markii uu dhintayna cumar intaanu dhimaninna cumar ayuu magacaabay oo uu marka istikhlaaf ayuu sameeyey cumar sidaa ayuu marka muslimiinta uu hogaamiye ugu noqday oo ay iskugu raaceen halkaasna marka toban sano iyo lix bilood ayaa muslimiinta uu xukumayey cumar radia allahu tacaala canhu siiro aad iyo aad cadaalad ay uga buuxdo ayuu ku xukumay cumar radia allahu canhu xilligii uu madaxda ahaana cadaaladii iyo islaamkii iyo wanaaggii meelo fara badan buu gaaray oo xilligiisii ayaa ciraaq la furtay iyo meelo iyo shaam iyo dhulkaas oo dhan wuxuu leeyahay marka cumar cumar bnu lkhadaab waa qurashi waana min bani cadiy weeyaan waa cadawi marka nacam waa cadawi cumar bnu lkhadaab waxaa la leeyahay marka waa alqurashiyu alcadawiyu waa qurashi waana cadawi nisbada marka la sheego nisbada caamka ahaa la hormariyaa midda khaaskaa la dib mariyaa maxaa yeele khaaskii wuxuu u noqon karaa marka macno dheeraaduu keenayaa laakiin haddaad tiraahdo alcadawiyu alqurashiyu midda dambe qurashigaa wax macnaa samayn maysa sababtoo waa la ogyahay cadawigu inuu quraysh yahay nacam markaad qof waddan rabto inaad u nisbayso mathalan asoomaaliyu almuqdishiyu baad leedahay nacam laakiin haddaad hormaraysa nisbada yar tan khaaska haddaad hormaraysa magaalada ah almuqdishiyu asoomaaliyu aad tiraahdid midda dambe macno yeelan maysa sababtoo waa la garanayaa muqdisho marka inay soomaaliya tahay ayb marka nisbadu saasa alimaamu nawowi kitaabkiisa tahdiib alasmaa'i wallugaat saasuu ku sheegaa ayb marka quraysh buu ahaa cadawi buuna kasii ahaa cumar khaliifkii labaad ee muslimiintana waa ahaa fadaa'il fara badanna waa lahaa oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu ka tilmaamay markii nabigu axaadiidtiisa ka ansaxdayna waxaa ka mid a iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar labada iga dambaysa aniga kudayda abubakr iyo cumar waxaa kaloo nabiga caleyhi salaatu wasalaam cumar uu ka tilmaamay inuu nin diin badan uu yahay oo diin leh inuu yahay oo waxa uu nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu ku riyooday dadkii oo jubbado sitaan oo qaar ay meel dhexe ugu joogto qaar meel gaaban ugu joogto cumar baan arkay buu yidhi oo markaa yacni jiidayo oo isagii dhanba ay qarisay jubbadii markaasaa la weydiiyeyo maa awalta maxaa ku fasirtay baa layidhi qaala diin diin ayaan ku fasiray cumar marka diintiisu waa diin matiin ah buu lahaa xoogan sidoo kale yacni shaydaankan inuu ka carari jiru nebigu tilmaamay sala allahu caleyh waali wasalama tan kale nebiga cilmina waa u qiray oo mar kalena waxa uu yidhi caano ayaan ayaa la ii dhiibay waan ka dhergay buu yidhi ilaa aan aad iyo aad uga dhergay ood moodid inay ciddiyahayga kasoo baxayaanba markaasaan hambadii ayaan u dhiibay cumar buu yidhi maxaa ku fasirtaa layidhi qaala alcilmu cilmigaan ku fasiray buu yidhi nacam marka raafidada ama shiicada cumar iska daa khilaafadiisa iyo fadligiisa inay qiraana islaamnimadeynanba u ogolaynba nacam waana dad makhduuliin ah marka ayb dadka marka saxaabada saasoo kale u gaalaysiinayana oo yacnii noocaas ah oo abubakar iyo cumar iyo bal saadaatu saxaaba dhammaan wada gaalaysiina asxaabta o dhan gaalaysiinaya wax yar mooyaane iyagii laftirkoodii waxaasoo kale islaamku way uga baxayaan marka cumar radia allahu canhu tobankaa sano intaabuu hayay iyo lixdaa bilood wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa saddex iyo labaatankiibuu dhintay hijriga sanadka hijriga saddex iyo labaatan markuu ahaa buu dhintay taariikhdana isaga ayaa bilaabay oo hijrada in wax lagu taariikhaysta isaga ayaa sameeyey diiwaanka isaga ayaa bilaabay wax badan buu lahaa marka diiwaanu alcataa iyo diiwaanu uljeish labadaba waa sameeyey ciidankana diiwaan buu u sameeyey waxbixinta iyo dadka waxsiintoodana oo fuqarada iyo dadka agoonta iyona waxbuu siin jiray diiwaan bay dadka ugu jireen marka marka waxaan hadda lagu leeyahay arkiibiyaha ama diiwaanada iyo oo ay iska dhigayaan dadkan hadda gaalada inay ayagu ay yaqaanaan oo muslimiintu aanay aqoonin cumar xilligaabuu diiwaan sameeyey diiwaankuna waa arkiibiyaha wax hadda ay dhahaan oo yacni dadka lagu qoro oo laga diiwaan geliyo fadaaishiisuna aad bay u badan tahay kutubaha xaadiidtao dhanna waa lagu sheegaa kitaabu fadaa'il asaxaaba lilimaami axmedna waa kusoo sheegaa fadaaishiisa waa aad axaadiid badan buu ka sheegay nacam khaliifkii labaad buu ahaa marka xagga fadligana abubakar isagaa ku xigay xagga khilaafadana isagaa ku xigay abubakar radia allahu canhu nacam ninkii labadooda cid kale ka hormaryana waa mubtadic nacam ama xagga khilaafada ha uga hormariyay ama xagga fadliga ha uga hormariyay ayb ninka saddexeeye yaa waayo labadooda marka la yidhaahdo xagga fadliga waa jiraa khilaaf yaroo ahlu sunnada u dhexeeyo abuba ma cuhmaan baa mise waa cali qaar yar baa waxay leeyihiin cali baa saddex ah aktharu ahli sunnana waxay leeyihin cuhmaan baa saddexa cali baa afareeyo waana sidaasaana ibnu cumar ou sida bukhaariga ku sugan ibnu cumar ou tilmaamay kunaa nukhayiru wannabiyu sala allahu calayh waalihi wasalam bayna adhurinaa waa kala khayr badnaysiin jirnay asxaabta nebigoo nagu dhex jiro fa kunaa naquulu waxaan dhihi jirnay abubakr huma cumar huma cuhmaan taasna marka waa nas bay nebigana ma ka celin jirin nas bay ku tahay laakiin khilaafada xaggeeda ninkii yidhaahda cuhmaan iyo cali cali khilaafadiisa ayaa horreysay oo cuhmaan wax khilaafa maba lahaynba kaas waa ku bidcoobayaa qofka nacam masalatu alkhilaafa marka iyo masalatu alfadli masalatu alfadiila saasay u kala duwan yihiin nacam cumar baa marka xadiidka soo saarayo qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalama nabigaan maqlay buu yidhi yaquulu isagoo leh inama alacmaalu inamaa wax kale ma ahane alacmaalu acmaasha saxiixatun weeyaan tu saxiixa aho ama tasixu way ansaxaysaa acmaashu binniyaati bay ku ansaxaysaa ama ay saxiix ku tahay wafii riwaayatin riwaayo kalena binnabiy wafii riwaayatin riwaayana binniyati niyaday ku ansaxaysaa acmaashu marna waa la jamciyey marna waa la ifraadiyey wa inamaa wax kale ma ahne likulli imri'in qof kastaa waxaa u sugnaaday ee uu leeyahay maana waa wixii uu niyeysto famana xadkii kaanad ay ahaatay hijratuhu hijradiisu oo uu hijroonayo ama xumaanta uu ka hijroonayo ama uu ka hijroonayo dhul yacni dhulkii gaalada ee uu dhulka islaamka usoo hijroonayo qofkay hijradiisu ahaatay ilallaahi alle wa rasuulihi iyo rasuulkiisa xaggiisa ay ahaatay yacnii qofkii alla u hijroodo dartiis isagoo caqdiga iyo qalbiga ku hayo wa rasuulihi inuu rasuulkiisa raaco ou taageero qofkii usoo hijroodo fa hijratuhu kaa hijradiisu ilallaahi alla xaggiisa ay ahaatay wa rasuulihi iyo rasuulkiisa waman axadkii hijradiisu alla iyo rasuulka xaggiisay ahaatay nacam waman kaanad qofkay ahaatay hijratuhu hijradiisu ilaa dunyaa adduunyo yusiibuhaa ou asiibayo ou kasbanayo adduunyo ou soo kasbanayo aw imra'atin ama haweenay yatasawajuhaa ou guursanayo fa hijratuhu kaa hijradiisu ilaa maa haajara ilayhi wixii uu u hijrooday yay ahaatay xadiidka marka macnihiisu waa kaasa ama tarkiibkiisa isasaarka guud wuxuu yidhi nebigu sala allahu awalan xadiidkan waa xadiid hariib ah hariib waxaa la yidhahdaa waa xadiid cumar keliya uu nebiga ka soo saaray bisanadin saxiix dabcan soo ah cumar keliya unbaa soo saaray uu nebiga ka maqlay tan labaad waxaa weeyaan in kastoo cumar oo de saxaabada dhexdoodana ka dhex sheegay ninka ka warinaya cumar radia allahu canhu calqamata bnu waqaas alleythi baa la yidhaahdaa isaga keligii baa cumar isna ka wariyey calqamana waxaa ka sii wariyey moxamed bnu ibraahim attaymi keligiis baa isna ka wariyey moxamedna waxaa ka wariyey yaxya bnu saciidin alansaari keligiis buuna ka wariyey intaas xadiidku waa hal hal hal hal waay kadibaa sufyaanu bnu cuyayna wariyey xadiidkana waa intishaaray nacam marka xadiidkan waa xadiidka la yidhaha xagga yacni usuululxadiidka kanoo kale waxaa la yidhahdaa hariibka lagu mihaaliyaa ama tusaale looga dhigaa wuxuu ku bilaabay xadiidka marka samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulkan maqlay yaquulu xaal uu leeyahay waa yaquulu jumlada samictuda ka dambaysa in la xaaleeyaa wanaagsan nacam nuxaadda qaarkoodna samico laba mafcuulay qaadataa bay leeyihiin yaquuluday mafcuul labaad uga dhigayaan marka nacam laakiin xaalayntaa ka wanaagsan samictu rasuula allahi sala ly slam nebigaan maqlay yaquulu xaal oo oranaya nacam ee uu leeyahay inama alacmaalu binniyaati inamaa wax kale ma ahne waa aadaatu xasrin inamaa inamaa wax kale mooyaane marka inamaa waxbaa lagu soo koobaa waxa ka dambeeya way koobaysaa saasaana yacni salafku fahamkooduba uu ahaa nacam cabdullaahi binu cabaas ribada laba nooc aysaa dhogsoontihiin riba nasii'a iyo riba alfadli cabdullahi binu cabaas xadiidkii ah inama alribaa fi nnasii'a inamaadaas wuxuu ka fahmay ribo kale inaynan jirin maxaa uga fahamtayna laguma qasbanin laguma qasbine laguma qabsanine xadiid kale ayaa loo keenay marka oo riba alfadliga tilmaamaya marka lowlaa xadiidka hadduunan jiri lahayn fahamka ibnu cabaasaa toosnaan lahaayo yacnii xasriga uu ka fahmay laakiin xasriga waxaa looga baxay adilo kale calaa kulli xaal inamaa waa adaatu xasrin inamaa wax kale maahane alacmaalu acmaashu halkaa marka waxaa weeyaan waa alacmaalu waa mubtadihi khabarka in lasoo qadaro ayaa loo baahan yahay biniyaatina marka khabarkaas muqadarkaa lagu tacalujinaya inamaa wax kale maahane alacmaalu acmaashii binniyaati ay tasixu way ansaxaysaa in la dhaho ama alacmaalu acmaashu saxiixatun weeyaan waa saxiixo way ansaxaysaa binniyaati bay saxiix ku tahay amay ku ansaxaysaa marka waxaa weeyaan marka laabudda min muqadar wax la qadaraa inay jiraan weeyaan waxa la qadarayana waxaa wanaagsan culamada laba laba taqdiir baa ugu caansan ay sheegaan mid saddexaadna way isaga daraan labaa laakiin aada ugu muhiima saxiixatun in lasoo qadaro oo la yidhaha alacmaa inamaa wax kale maana alacmaashu acmaashu saxiixatun waaye in la dhaho waa saxiixa amase in la yidhaahdo inamaa wax kale maana alacmaalu acmaasha kaamilatun waa tub dhammaystiran waa acmaashu binniyaatihi ku dhammaystirantaa in la dhaho labada macnona waxaa wanaagsan in saxiixatun lasoo qadaro iyadaa xaqiiqada u dhow nacam maxaa yeelay masalada marka waxay ku xirnaanaysaa marka taasi haddii saxiixatun la qadarana dee camal ma ansaxayo niyo la-aan waayo haddii kaamilatun la qadarana waa iska ansaxayaa laakiin ma dhammaystirna ka dhalanayso nacam waxyaabaha marka niyada u baahanna way badan yihiin waxyaabaha niyada u baahan cibaadaadku niyay u baahan yihiin oo niyo ayay u baahan yihiin waysaqaad haddii u noqon lahaa haddii uu noqon lahaa qubayskii haddii uu noqon lahaa yacni salaadii soomkii xajkii wamaa ilaa daalika cibaadaadku marka laba waxa alla annaga uu nagu kalifo waa un laba nooc wax nala amray iyo waxna laga reebay wixii nala amray imaa waa sunna oo imaa waa waajib niyay u baahan yihiin iyagu allaahuma waxyaaba ka baxayaa jiro oo waajibaad lays amray niyana aan loo baahnayn laakiin thawaab laga heli maayo qofka waajibkii unbaa ka gudmaayo taana waxaa ka mid a maalan ammaanada inaad iska celisidoo kale qofka hadduu wax kugu ammaanaystoo kale iyo waxyaabihii lamidka ahaana ammaanadii iyo wixii aad dad ka boobtay ilaahay wuxuu ku amray inaad dib u celiso qofkii iska lahaa shaaricu saasuu ku amray marka iska celinta aad iska celinaysid inaad niyo ula timaado iyo inaadan ula imaanin wixii haddaadba iska celisay dembiga waa ka baxday laakiinse ajar ka heli maysid ajarkii iyo thawaabtii iyo darajadii waxay ku xirnaanaysaa alla darti inay kaa tahay ayb waxaa iyadana sidoo kale waxyaabaha kale waa manhiyaadka manhiyaadka waa waxyaabaha laga tago turuugta waa manhiyaadkii marka waxay u qaybsamaan iyaguna karaaho iyo xaaraanay u qaybsamaan iyagu xaaraamta iyo karaahada inaan lagugu arkin ayaa loogu talagalay haddaad marka ilaahay dartii uga tagtayna thawaab iyo ajar baad ka helaysaa haddaadan niyeysanin laakiin aad isaga tagtay dembi lagu dhigi maayo adina maalan khamradii ma cabin niyadiiba kaama soo gelinba niyana ugama aadan tegin laakiin ma aadan cabin xadna ma kugu waajibaayo dembina ma lihin waxyaabaa marka sidaasay u kala qaybiyaan marka niyada laga hadlaayo inamaa wax kale maahani alacmaalu acmaashu binniyaati saxiixatun ama tasixu way ansaxaysaa binniyaati bay ku ansaxaysaa wa fii riwaayatin riwaayo kale binniyati bay ku ansaxaysaa binniyati niyadii bay ku ansaxaysaa niyadu iyada marka marna waa la jamciyey riwaayo riwaayana waa la ifraadiyey riwaayada marka la ifraadiyey binniyati marka la leeyahay waa inay masder tahay ayaa mufrad loogaga dhigay riwaayada kale la jamciyeyna waxaa niyada marka la jamcinayana waxaa la fiirinayaa anwaacdeedaa kala duwan macaanidii niyadaa kala duwan waxyaabaha loola imaanayo niyadiibaa kala duwan saasaa loo jamciyey markaana ayb maxaa yeele masderku haddii anwaacdiisu iskhilaafto waa la jamcin karaa ayb ibnulmulaqin kitaabkiisa alclaamku saasuu ku faa'iideeyey wa inamaa likulli imri'in maa nawaa ayb wa inamaa wax kale maahne likulli imri'in qof kastaahi maaba iyo u sugnaaday uu leeyahay nawaa uu niyeystay nacam qof kastaa wixii uu niyeystay yaa u sugnaaday ee uu leeyahay marka meesha wa inamaa likulli imri'in maa nawaa waxaa weeyaan wax iskaga soo celcelin ama ah horaa waxaa lagu yidhi inama alacmaalu binniyaat acmaasha niyay ku ansaxdaa wa inamaa likulli imri'in maa nawaa nin kastana wixii uu niyeystay buu leeyahay macnaha marka maahan takraar ma ahan iyo kusoo celceline macnuhu waxay faa'iideynaysaa jumladan dambe niyada shayga la niyoonayo horta waa inuu caddaado maxaa yeele waxaa lagu yidhi qof kastaa wixii uu niyeystay buu leeyahay de waxa aad niyeynayso horta waa inaad ogtood la timaado nacam oo uu mucayan yahay waxaa labaado uu faa'iideynaya xadiid jumladan waxa ay tahay niyadii inaan layskaga wakiil noqon karin oo cidi adiga inaysan wax kuu niyoo karin adaa niyeysanayo nacam inamaa likulli imri'in maa nawaa adigu waxaad niyootaa leedahay hayrkaa wuxuu niyeystay adiga ma lihid taana marka waa faa'iideynayaa jumladan dambe macno saddexaadna wuxuu yahay waa tawkiidka jumladii horaa lagu adkaynaya inama alacmaalu binniyaat ahayd ayb wa inamaa likulli imri'in maa nawaa faman axadkii kaanad ay ahaatay hijratuhu hijradiisu ila allahi wa rasuulihi alla rasuulka xaggiisa fa hijratuhu ila allahi wa rasuulihi jumladan waxaad moodaa marka inay yacni waa jumla shardiya faman kaanat hijratuhu man waa ismi shardi ah waa jawaabtiisuna waa fa hijratuhu fa'daa la geliyey maadaama jumla ficliya jumla ismiya uu yahay fa'daa raabit looga dhigay nacam jumladan marka jumlada shardiyada marka iyo jawaabteedu inay isku mid noqdaan ma ma badna nacam mubtada iyo khabarkiisu inay isku mid ahaadaan ma aha dabcan inay kala duwanaadaan waayo halkaana sida ka muuqata waxaa la yidhi qofkii hijradiisu ay tahay ila allahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasuulihi kii unbaa lagu soo celiyey ayaad moodeysaa nacam ayb laakiin taa marka culammadu waxay leeyihiin macnahaasi marka waxay dhahayaan waa in waa in la qadaraa faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi qofkay hijradiisu alle iyo rasuulka xaggooda ay tahay niyatan wa caqdan qalbi ahaan qalbi ahaan iyo waxa qalbiga ku guntan qofka ay tahay hijradiisu alla subxaanahu watacaala iyo rasuulka inuu ku gargaaro ku kaalmeeyo qofka ay hijradiisu sidaa tahay fa hijratuhu ila allahi wa rasuulihi hijradiisu alla i rasuul xaggooday ahaatay xukman wa sharcan xugun ahaan iyo sharci ahaan marka waa kala duwan tahay tii horena adiga qalbigaagu waa inuu caqdi iyo niyo inay kaa tahay waay midda dambena markay hijradaadu alle rasuul xaggoodu ay noqonaysana waa xukman wa sharcan xagga xukunka iyo sharciga hijradaadu alle rasuul ay u dhacday saasaa marka ay ku kala qadaraan ayb hijraduna laba nooc weeye waa waa asal iyo furuucdiisa waxaa u asala hijradu hijratu maa naha allaahu canhu wuxuu alla kaa reebay inaa isaga tagto hijrada dhabtaa taas waaye walidaalika nabiga calayhi isalaatu wasalaam waa kale walmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu muhaajir waxaa la yidhahdaa qofkii iskaga tago wuxuu alla ka reebay subxaana wa tacaala in lagu arkin ayb hijrada kale ee marka mufaaraqatu daari lkufri ilaa daari lislaam daarulkufriga in la faaruqo daarulislaamka loosoo faaruqo ama meesha qofka uu diinkiisa aanu ku haysan karin inuu ka tago ee meel diintiisa uu ku haysan karo uu tago taa iyadu waxay farac ka tahay midaas hore sababta ulajeedkaagu waa maxayn inaad diin wixii alla kaa reebay inaad ka tagto wixii alla ku faray inaad la timaado waay waxaa u hijroonaysid ood intiqaalka ah u samaynaysid usoo guuraysid taa weeyaan laakiin haddaad yacni markaad meeshii aadan diintaada ku haysan karin kasoo tagto eed meeshii diinta aad ku haysan karta timaado haddana aad daacadii iskaga tagto macsidii ku dhacdo ujeedku sidaas ma aha nacam ibnu lqayimna zaadulmuhaajirka macno noocaas oo kale u sheegaa ama arisaalatu tabukiya risaaladiisa la yidhaahdo ayb marka hijradu ma go-ayso wax go-ayana ma aha nacam oo hijradu ma go-ayso waxaa weeyaan in allaale inta daarulkufri iyo daarulislaam ay kala jiraan hijradu ma dhammaanayso nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi laa tanqadicu tawbatu xataa wuxuu yidhi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam hijradu ma go-ayso xataa tanqadica tawba towbaduna ma go-ayso xataa tatluca shamsu min maqribiha aw kamaa qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam ayb marka ma go-ayso hijradu marka sidaa daraaddeed waa jiraysaa daarulkufri iyo daarulislaamna daarulkufriga ama daarulxarbiga waxaa looga muraadayaa meeshii qofka aanu diintiisa ku haysan karin dadka u badanna ay yihiin ama axkaamta meesha yani axkaamta haalibka ahna ay tahay axkaamu lkufri meesha axkaamta haalibka ah ee u haalibkaa ay tahay axkaamu lkufri oo kufriga ou xukumo oo xukmu lkufri ah isla markaana dadkooduna ay haalib yihiin kufaar ay yihiin haalib nnaas diintiina qofka aanu ku haysan karin waxaa weeyaan marka waa daarulkufri meeshii marka iyadu qofka diintiisana ku haysan karo axkaamta ku dureereysaana ay axkaamul islaam sida haalibka ay tahay axkaamul islaam daarulkufr daarul islaam weeyaan daartaas ayb marka wuxuu yidhi faman kaanat hijratuhu hijradiisu qofkay tahay ilallaahi alla i warasuulihi iyo rasuulkiisa caqdan waniyatan fa hijratuhu qofkaa hijradiisu ilallaahi warasuulihi alla i rasuulkiisa xaggiisay ahaatay xukman wa sharcan waman axadkii kaanad ay ahaatay hijratuhu hijradiisa ilaa dunyaa adduunyo ilaa dunyaa ayaa la akrinaa ilaa dunyaa adduunyo sida yani fasiixa saas wa ilaa dunyaa adduunyo yusiibuhaa aw soo uu soo kasbanayo ninkay ujeedkiisu saa tahay aw imra'atin ama haweeney yatasawajuhaa aw soo guursanayo haweenta adduunyaday ka mid taha wax gaar loogu sheegay waxaa weeyaan de waay waa waxyaabaha dadka aada ugu sii loo loo sii loogu fidneeyo weyaan adduunyadii bay ka mid tahay haddana laakiin maadaama ay aada iyadu yacni dareenkeedu dadku raggu ay uleeyihiin ay aada u fara badan tahay yaa gaar iyada loogu sheegay ayb qofkii hijradiisu marka adduunyo ou soo kasbanaayo ow imra'atin yatasawajuha ama haween ou guursanayo ay tahay fa hijratuhu hijradiisu kaasi ilaa maa haajara ilayhi wuxuu u hijrooday weeyaan laguma soo celcelinin adduunyadii sida tii hore oo kale sababtaa wax weyn ma aha lixaqaaratiha baan mar labaad loogu soo celinin oo aan loo dhihin fa hijratuhu ilaa dunyaa yusiibuha maa la dhihin aw imra'atin yatasawajuha lama sidaas baan loo oranin ayb xadiidkan marka waa xadiid ahamiyaddiisu weyn tahay culamada qaarna ay ku sheegeen thuluthulcilmi inuu yahay ama thuluthulcilmi inuu yahay cilmiga saddex meeloodoo meel inuu yahay bal baabulma'muuraad oo dhan oo soo gelayaa ilaa wax yar mooyaane manhiyaadkiina qaybo ayuu ku ayuu ku yeelanayaa hawaabtii waxyaabaha dhan baa ku xiran waxaa kaloo iyadana isweydiin mudan waxaa weeyaan niyadu iyadu maxalkeeda waa halkee niyadu maxalkeeda waa qalbiga say culammadu leeyihiin nacam niyatu maxaluha alqalbu qalbiga ayaa booskeeda u yahay afka maahan yani afka in laga sheeg sheega waxba maaha nacam bal culamadu waxay leeyihin hadduu afka wax ka sheego qalbiga waxa uu ku guntayna ay ka duwan tahay waxa uu afka ka sheegay ta qalbigaa ictibaar ka leh carabkaaga waxa uxiisu ictibaar ma laha masalan haddaad qalbiga ka niyeysatay inaad cisho tukanaysid salaaduna cisho ay tahay afkana aad kaga dhawaaqday masalan duhur oo kale qofkaa niyadiisa salaaddiisu ansaxaysaa bay leeyihin nacam wa bilcagsi haddaad afka cisho kaga dhawaaqday qalbigana duhur ka gelisay salaadaada waxba kama jiraan nacam marka waxa ictibaar ka leh waa niyada dadka in lagu daaliye marka ma aha oo qofkii la yidhaha afka ha ka dhaho si carabku qalbiga u saacidaa ayay kuleeyihiin nacam muxuu saacidaa dad aan garanayninba waayo macnahee nacam macnahan yacni luqada carabiga dad aan fahmaynin baa maanta dhan usqalley farda duhri dhahaya nacam markaasa waxaa lagu leeyahay qalbigiisii iyo carabka inay istaageeraana loogu dan leeyahay maxaa taageera maba fahamsana macnaheedii waxaan u daldalaya marka in laga daayo w sunnadana saa ma aha nacam nebigana kama soo aroorin inuu ku dhawaaqi jiray niyadu marka maxalkeeda waa meeshaas waa qalbiga faa'iidadeeda waa maxay niyadu maa faa'idatu niya niyadu maxay keentaa ay faa'iideysaa niyadu waxay faa'iideysaa waxaa weeyaan tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat cibaada in caado laga sooco niyadaa ka soocayso faa'iidadeeda waa saasay ogo oo waxaa weeyaan haddaad adiga musqusha iska gasheed qubays rabto inaad iska qabowsatood soo dhididayoo inta soo daashood soo dhididay oo ad rabto marka inaad iskaga qabowsatay litabriid markaad u qubaysanayso iyo markaad janaabo ka mayranayso waa kala duwan yihiin waana kanna waa qubays kanna waa qubays maxaa kala duwayana waxaa kala duwaya waa niyada idan tamyiizu alcibaadaati cani alcaadaat cibaadaday ka soocaysaa caado waxyaabaha iska caadigaa bay ka soocaysaa kow laba niyadu waxyaabaha kaleo faa'iidadeeda waxaa ka mid a shayga labaad waxaa weeyaan tamyiizu alcibaadaati bacdihaa can bacdin cibaadaadka qaarkood qaarka kale inay ka soocdo oo masalan haddaad duhur tukanayso iyo haddaad cisho tukanaysa niyadaa kala soocayso soo ma garan haddaad farad tukanaysa masalan iyo haddaad tukanaysid sunno niyadaa kala soocayso faa'iidada niyadu ay leedahay waa kaasaa marka baabkan marka aniya marka la joogo cibaadaadka marka la joogo yacni qofkiina wixii niyo ahaan ula yimaadaa la shar ayaa ayaa la sheegaa qalbiga gashta niyeysto laakiin macnaha niyadu waa ka ballaaran yahay macnahaasoo ikhlaaskana niyaa la yidhaha ogow nacam waxaad dhici karta inaad maanta masaajidka soo gashay salaad farad oo duhura inaad tukanaysa qalbiga gelisay allahu akbar tiri salaaddii wixii laga rabayna aada la timid cinda alfuqahaa salaad oo ansaxaysaa oo sida daahirkay waafaqday niyadii la yaqaanay laakiinse waxaad dhici karta inaad intaa inta la timaado haddana riyaa kusoo galo istutus iyo tasanuc iyo qof inaad isku qurqurxiso iyo wax inay kusoo galaan ikhlaaskaasi marka ikhlaas la-aantaasi marka ama camalkii inay baabi'isaan waa laga yaabaa ama waxaa laga yaabaa in camalkii hamaradiisii iyo mirihiisii inay baabi'iso walidaalika marka ikhlaasku iyo niyadu waa isku mid ayb marka weliba ikhlaasku waxaa kasoo horjeeda alriyaa riyuhuna waxaa weeyaan marka waa ikhlaaska shirkigaa kasoo horjeeda ikhlaaska waxaa kasoo horjeeda shirki faman kana yarjuu liqaءa rabbihi falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada shirkiga labadiisa noocaa kasoo horjeeda akbarka iyo asqarka hadda labaduna waxbay haleeyaan kan akbarka hadduu kusoo galaa acmaashaadii dhanba baabi'i oo waa baabi'inaya midka asqarka hadduu kusoo galana acmaashii ou la xiriirsado waa baabi'inaya isaga laftirkiisa walow yaanana diinta uga bixin acmaashaadii kale yaanu baabi'inin laakiin kan ou la xiriiro waa baabi'inaya nacam inuu baabi'iyaa dhici karto nacam walidaalika marka baabi'inta acmaashu ay baaba'aan kulli iyo juz-i bay kala leedahay sida ahlu sunnada agtooda macruufka ku ah ikhlaaskiina marka in lagu dadaalo oo riyaha iyo istutuska layska ilaaliyo baabkan marka maxaa halkan marka musanif marka ilaahayna dadka waa faray niyada wanaagsan wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diina buu yidhi wax kale lama farin ilaa inay alla caabudaan ooy cibaadada u khaalis yeelaan aayaddii kale waxay ahayd lan yanaala allaha luxuumuhaa walaa dimaa'uhaa naafka ay gowracayaane alla dartii ay u gowracayaan dhiiggiisa iyo hilibkiisa ilaahay ma gaarayo laakiin waxaa gaaraya taqwada qofka ku jirta nacam walaakin yanaaluhu taqwa minkum inama alacmaalu binniyaati acmaashu waxay inama alacmaalu acmaashu saxiixatun weeyaan binniyaati niyaadkay saxiix ku tahay acmaasha ama ay ku ansaxdaa baa layidhi ba'da ku jirta binniyaati maxay tahay marka baa-ulmusaaxaba qaar baa yidhi inay shaygu yacni shaygu uu la jiro ayay faa'iideyneysaa qaarna waxay dhaheen maya oo waxaa weeyaan waa baa-u sababiye wana oo yacni in acmaashu waxay saxiix ku noqotaa bisababi niyaati niyada sababteeda saasay dhahayaan marka hamoodin khilaaf iska fudude macnaa ka dhalanaya macnaha ka dhalanaya waxaa weeyaan mas'ale fiqi baa ka dhalanaysa taasoo ninkii yidhi ba'du waa sababiya dee niyadu waa shardi buu leeyahay marka ile sababtu shayga ka mid maaha moogta way ka horreysahay ninkii yidhi maya ba'du waa baa-ulmusaaxaba shaygay la socotaa oo camalku niyadow la socdaa qofkii yidhina waa rukni buu dhahayaa nacam shardi iyo rukni farqiga u dhexeeyaana waxaa weeyaan shardigu shayga ka mid ma ah wuu ka horeeyaa oo intaada shaygii gudagelin waxaa lagaa raba shuruud baa la yidhaha maalan dukhuulu lwaqti waqtiga inuu soo galo oo kale inuu soo galoo kale islaamnimadii oo kale iyo yani waxyaabahaas cinda bacdi alculamaa islaamnimada haddaan shardi wujuub aan ka dhigno satru lcawra oo kale istiqbaalu lqibla oo kale kulli salaadda waa ka wada horeeyaan shuruud baa la yidhaha kuwaas arkaanna maxaa la yidhaha wixii salaada la socday kamidaa la yidhaahdaa sida niyada oo kale sida raajixa saassaasaa badan sida niyada oo kale sida takbiirat lixraam oo kale faatixada oo kale qiyaamka oo kale arkaantii macruufka aheed garanaysay salaadda ayb wacan cumar bni اlkhadaab radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sala allahu aleyh wali wasalam aan maqlay yaquulu xaal uu leeyahay inamaa wax kale maahna alacmaalu acmaashu tasixu way ansaxaysaa ama saxiixatun weeyaan biniyaati niye ayay saxiix ku tahay wafii riwaayatin riwaaye kale wafii riwaayatin binniyati niyay saxiix ku tahay wainamaa likulli imri'in maa nawaa wainamaa wax kale maahna likulli imri'in qof kastaahi maabaa u sugnaaday nawaa uu niyeystay faman ruuxii kaanad ay ahaatay hijratuhu hijradiisu ilallaahi alle iyo warasuulihi ilallaahi alleh iyo warasuulihi iyo rasuulkiisa ay ahaatay caqdan waniyatan caqdi ahaan iyo niye ahaan fa hijratuhu ilallahi warasuulihi kaa hijradiisu alle iyo rasuulkiisa xaggooday ahaatay ayb fahijratuhu ila allahi warasuulihi kaa hijradiisu allaya rasuulka xaggiisay ahaatay buu leeyy faman kaanat hijratuhu ila allahi warasuulihi kay hijradiisu ahaatay allaya rasuul xaggooda caqdan waniyatan caqdi ahaan iyo niye ahaan fahijratuhu ila allahi warasuulihi kaasi hijradiisu allaya rasuul xaggooday ahaatay xukman waa sharcan xugun ahaan iyo sharci ahaan ayb waman kaanat hijratuhu kay hijradiisu ahaatay ilaa dunyaa adduunya yusiibuhaa ou soo kasbanaayo aw imra'atin ama haweeney yatasawajuhaa ou guursanayo fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi hijradiisu waa wixii uu hijrooday waxa uu u hijrooday unbuu leeyahay taa marka culamada waxay kale ay ka hadlaan haddii qofku uu niye camal ku guda jiro u niyeysto shay adduunye ahna ou qalbigii marka waxaan ujeedaa niyo kalena ay timaado salaadii buu galay allahu akbar buu yidhi wax kalaa soo galay niyo kalaa soo gasho qof istutuskiis ama waxa fiiri waxaayaaba noocaas oo kala ama yacni adduunyo ku raadin iyo waxbaa timid inta ay la eg tahay bay ayaa camalkaaga ay dhibaysaa nacam taasi nacam baacidka kugu bixiyaana la fiirinaa say culamada qaarkood ay leeyihiin baacid waxa kugu bixiya camalkan ee hore hadday tahay asalku ay tahay ilaahay inaad caabuddo waxaana ay soo yimaadeen de inta thawaab aad wixiina waa ansaxayaan thawaabkaaguna inta aad alle kaga xiran tahay yuu noqonayaa hadday tahay yacni waxa markii horeba aad u istaagtay ilaahay keyrkiisna hal xaba ka heli maysid naam saasay marka uga dhigaan inkastoo ibnu salaax iyo ay leeyihiin maya waxba hadday soo galaan waxba wax ajar lahelaga heli maayo naam waman kaanat hijratuhu ilaa dunyaa yusiibuhaa aw imra'atin yatasawajuhaa fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi musanifku marka waxaa isweydiin la muxuu noogu hormariyey xadiidkan xadiidkan wuxuu ugu hormariyey dhowr ulajeedaba ulajeedada koowaad waxay tahay tan koowaad waxa ay tahay oo u hormariyey in uu ku daydo aimada salafka qaarkood ama culimada qaar yidhi waxaa habboon baab kasto ama yacni kutubta in lagu bilaabo xadiidkan iqtidaa'an bihim tan labaad waxaa kaloo ku bilaabay dahaaradu niyay u baahan tahay weysaqaadka iyo wixii lamidka ah qubayska iyo niyadii maadaama ay dahaaradii maadaama ay niyo u baahan tahay niyadiibuu kugu hormariyey dalabulcilmigii niyo u baahan yahay oo niyo wanaagsan in lagu dalbo isagiina waa kaa oo kugu hormariyey maadaama aada cilmi dalbayso wahaakada nacam ulajeedooyinkaabuu marka u hormariyey isaga laftirkiisa inuu isxusuusiye niyadda iyo ahamiyadeeda xadiidkaa marka intaas baan uga baxaynaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam laa yaqbalu allahu salaata axadikum ida axdatha xataa yatawada wacan abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra waxaa laga wariyey qaala rasul qaala waxau yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam nebigu waxa uu yidhi ama rasuulka laa yaqbalu allahu alla ma aqbalaayo salaata axadikum midkiin salaadiisa idaa axdatha hadday weysada ka jabto amaba uu yacnii xadatho wax weyse jebiyaa ama qubays keenaa ay ku qumaan xataa salaadiisa aqbali maayo xataa yatawada'a ilaa uu ka weysaysto haddase waxaa loo jeedaa idaa axdatha haddii uu xadathay weysada ay ka burto xataa yatawada'a ilaa uu ka weyse qaata ma aqbalaya alla qofka salaadiisa xadiidka waxaa warinaya can abi hurayrata radia allahu canhu abu hureyra warinaya abu hureyra magaciisa waa la isku khilaafay sida xooga badanna waa cabdiraxmaan ibnu sakhr ayaa la yidhaha cabduraxmaan ibnu sakhr ayaa la yidhaha qoladiisa waxay ahayd addawsiyu dawsi buu ahaa reer daws ayuu ahaa ayb wuxuu islaamay sanadkii toddobaad khaybar caama khaybar buu islaamay inkastoo islaamkiisu wakhtigaa uu ahaa haddana nebiga axaadiis aad iyo aad u fara badan buu ka qabtay ka xifdiyey axaadiistiisana aad bay u fara badan tahay mucjiza nebiga caleyhi isalaatu wasalaamna waa ugu duceeyey saas oo kale inuunan hilmaamin axaadiidta markii dambena ilaahay subxaanahu watacaala marka waa ku xoojiyey oo ma aanu iloobin axaadiidta waana werin jiray axaadiidta yacnii dadka ay u baahan yihiin markaa in dadka loo sheego ay diinkooda ugaga baaay ugaga baahan yihiin abuu hureyra waa werin jiray oo waa sheegi jiray sanadku markuu konton iyo toddoba ahaabuu dhintay konton iyo toddoba markuu sanadku ahaabuu dhintay waqiila hayra dalikana waa la yidhi sidaa waxaan ahaynna waa la yidhi oo qiila hayru dalikana waa la yidhi waxaa la isagaa wuxuu ku ducaysan jiraa la yidhi markuu arkay imaaradii iyo dadkii madaxda inay sii xumaanayaan waqtiyadii dambe waay mucaawiye wixii ka dambeeyey ayaa wuxuu dhihi jiray allahuma innii acuudu bika ilaahu adaan waxaan kaa magangelayaa min imaarati asufahaa wa min asittiin sanadka lixdanaad inaan gaaro hijiriga dadka doqomada ama ilmaha yararkaa markay wax xukumaan ilaahu adaan kaa magangela inaan soo gaaro konton iyo toddobadii buu dhintay lixdankii baan ugu horreysaa layidhi imaaratu sibyaan ama dad dhalinyaraa inay umara ay noqdaan imaaratu sibyaan marka waxyaabo badanna marka xadiid badanna marka waa weri mukthiriintu ka mid ahaa suyuudi uu leeyahay walmukthiruuna fii riwaayati alathar abuu hureyrata yaliihi bnu cumar wa anasun walbaxru kalqudriy wa jaabirun wazawjatu nebi toddobada raggaa toddobada uu sheegayo ayuu ka mid yahay abuu hureyra saana ugu horeeyaba axaadiid fara badan buu leeyahay xaafid usaxaaba ayuu ahaa axaadiidta uu werin jirayna dad badan baa ku nacay nacam oo waxaa weeyaan firaqa oo dhan abuu hureyra nacayb baa kala dhexeeya sababtoo ah axaadiidta ay khilaafsan yihiin ayuu weriyey ma jecla marka nacam walidaalika markay culamadu leeyihin calaamatu ahlilbidaca alwaqiicatu fii ahli lathar calaamatu ahlilbidaca waxaa weeyaan dadka ahluxadiidka ahlu atharka inay ku dhacaan ay caayaan ama ay wax ka sheegaan oy xadiidka ay xambaarsan yihiin dartood wax uga sheegaan yaad fahmaysaa marka nacam abuu hureyra waa kaas raafido khawaarij murji'a yacni firaq oo dhan waa necab yihiin xataa kuwa ahlu ra'yiga ah oo xagga fiqiga ku ku yacni yar xaqa ugaga weecdo way necab yihiin faqiih ma ahan bay leeyihin abuu hureyra xadiidkiisa la aqbali maayo fiqiga ku saabsan hadduu khilaafo wax kale marka waxaasoo dhan waa iska ducuunaad iyo dacni saxaabiga la dacninayo la duraayo abuu hureyra marka waa waa ninkaan saxaabiga nacam qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxauu yidhi laa yaqbal marka madiinowna ku dhintay abuu hureyra madiinow ku dhintay madiinowna joogi jiray halkaasuuna cilmiga ka faafin jiray qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi laa yaqbal allahu alla ma aqbalaayo ma aqbalayo ereygan qabuulka qabuulka iyo sixada ma isku mid baa mas waa kala duwan yihin sida xooga badan waxaa weeyaan cumuum iyo khusuusaa ka dhexeeya oo waxaa weeyaan qabuulka iyo aqbalitaanka cibaadada haddii la aqbalay waa ansaxday laakiin cibaado kastoo ansaxday maaha in la aqbalay ma aha nacam cumuumka iyo khusuuskaabaa ka dhexeeya halkan hadda laa yaqbalu llaahu waxaa loo jeedaa marka ey laa tasixu waayo ilaa qof weyse la-aan tukaday salaadiisa ma ansaxaysa dahaarada ile waa shardi moog tahay mararka qaar cibaaradan laa yaqbalu llaahu ay soo aroortaa jirto aan lagu xambaaraynin laakiin macnaha sixada ee lagu xambaarayo aqbalitaan ajir badan in laga helo lagu xambaarayo waxaa ka mid a alcabdulaabiq addoonka dhuuntay sayidkiisa ka dhuuntay laa yaqbalu llaahu salaata cabdin abaq xadiid saasoo kale nebigu yiri sal ly slam addoon sayidkiisii ka dhuuntay salaadiisa ma aqbalayo yidhi allah subxaana wa tacaala macnaheedu ma ahan yacni haddii uu tukada kama ansaxaysa salaadda mar laga wado ee salaadda ha iskaga taga ma aha macnaheedu isagoo aabiq ahoo maqan waa tukanayaa salaadda waa waajibay ku tahay ou la imaanayaa waxaa ka dhacaya mas-uuliyaddii marka oo qallo lagama rabo laakiin ajar iyo thamara ma ka helayaa maya xadiiska saasuu tilmaamayaa bay dheheen marka meel kastood laa yaqbalu llahu kadaa aa ku aragto haddii waxaasu ay yihiin wax shuruud u ah cibaadadana ay laa tasixu baa loo jeedaa haddaanay u ahayn shuruudna ay ka baxsan tahayna qofkaanu cibaadadiisu ansaxaysaa laakiin thamaradii oo xusuulul ajri ajri badan inuu ka helo ama ajri inuu ka helo ah ayaan jiraynin oo maalan yani waxyaaba badan baa marka soo gelaya taasoo kale ku imaanaya qabuulka iyo sixada marka waxaa u dhexeeya labadaa cumuumkaas iyo khusuuskaas kullu yacni camalin maqbuulin saxiix camal kastoo maqbuula waa saxiix laakiin laysa kullu saxiixin maqbuulan saxiix kastaa maqbuul ma aha ayb sixadana waxaa la yidhaahdaa sideedaba wixii adiga qalla kaa rido hadday cibaado tahay qofkan salaadiisi waa ansaxday goormaa la dhihi karaa haddaan sharcigu ka rabin inuu mar labaad ku celiyay salaadaas haddaanu ka rabin waa ansaxday salaadaas laakiin waa la aqbalay lama dhihi karo qabuulka waxyaabo kale u baahan yahay oo saxda ka sii xeel dheer ayib waxaa kaloo iyadana lafdi kale ah alijzaa alijzaa laa tujziu salaatun salaad ma gudmayso laa yuqra'u fiiha bifaatixati lkitaab aan faatixada lagu akhrinin oo kale alijzaa iyo sixada isku mid ah laakiin sixadu mucaamaladana waa gashaa cibaadana waa soo gashaa waxaa la dhihi karaa mucaamalo saxiixa nikaax saxiixa cibaado saxiixa alijzaa laakiin cibaadatun mujzi'atun baa laleeyahay laakiin baycun mujzi la dhihi maayo nacam ma u isticmaalaan dhankaas mucaamalaadka iyo bayca soo ma garan marka alijzaau walqabuulu wasixatu waa alfaad isku dhow dhow waa sixada iyo alijzaa waa isleeyihiin qabuulkuna waxoogaa waa ka macno sii ballaaran yahay ayb laa yaqbalu llahu alla ma aqbalaayo ey laa tasixu waayo kan hadda nacam ma ansaxayso salaata axadikum midkiin salaadiisa alla ma aqbalaayo idaa axdatha haddii weysadu ay ka jabto xadadku marka hadda axdatha alxadath waxaa loo jeedaa wixii weyse jebiyo ayaa hadda laga wada xadadku waa laba nooc akbar iyo asqar kan akbarka waa midka qubays waajibiyo midka asqarkana waa midka waajibiyo weyso midka keensadaa la yidhaha hadda weysadiibuu u jeedaa bidaliili yani xataa yatawada-ada dambe ayaa tusayso macnahaas riwaayo kaleo abu hureyra saxiixa iyadana ku sugan baa abu hureyre la weydiiyey waxaa la yidhi maa xadathuu marka maxaa laga wadaa ma idaa axdatha maxaa markaasuu wuxuu yidhi waxaa loo jeedaa idaa axdatha waxaa loo jeedaa buu yidhi xadathku waxaa weeyaan fusaa-un ow duraadun buu yidhi qofka naafi inay ka timaado codle ama mid aan cod lahayn mid kamida u sheega xadadka ah maogtaha waxaabaa weysada jebiye waxaabaa weysada jebiyena u tegi doonaa way yani hurdadii iyo laxmuljazuur aklu laxmuljazuur iyo hilibka geeloo la cuno iyo qofkii horey gadaal wax ka yimaadaan iyo saxradii kaadidii iyo saas oo kale waxyaabahaas oo kale ayaa ka mid ahaa iyo yani waxyaaba marka gadaal aan ka imaan doona insha allahu tacaala ayb wuxuu yidhi marka laa yaqbalu llahu alla ma aqbalayo salaata axadikum midkiin salaadiisa idaa axdatha haddii uu xadatho weysadu ay ka jabto xataa yatawada-a jeer uu ka weyse qaato ilaa uu ka weysaysto xataa yatawada-a ilaa uu ka weysaysto marka ilaa uu ka weysaysto dabcan waxaa loo jeedaa yacni qofkii weyse heli karoon cudurdaar oo ku tayamumsada aan haysanin baa laga wadaa wa ilaa ninkay weyse ka jabto cudurdaar oo ku tayamumsadana uu haysto kaas isaga waxaa weeyaan hadduu tayamumsado tayamumkiibaa weysada booskeeda u gelaya soo ma garan macnuhu maaha qof kastoo ay weyse ka jabto ilaa ilaa waa inuu weyse qaato xataa hadduu biyo haysanin haddii biyo haddaanu haysanin see u weyse qaadanayaan waa tayamumsanaya soo maha ayb tayamumkiibaa marka ayaa booskiisa u gelaya hadduu sabab asbaabtii tayamumka uu haysto ayb وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله ألا ما أقبل صلاة أحدكم متكين سلاديس إذا أحدث هدي ويسد كجبته حتى يتوضأ إلى أكويس قاته وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويل للأعقاب من النار وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص waxaa laga wariyey camr bn caas aa dhalay camr bn اlcaas baa dhalay masr furtay صaxaabiga jaliilkood og taqaanaan cabdullaahiyaalka afartaa buuna ka mid yahay cabdullahi bn zubayr cabdullahi bn cabaas iyo cabdullahi bn camr bn اlcaas iyo cabdullahi bn cumar afartaa weyn ibn mascuud kuma jiro waa ka weyn yahay isaga nacam ma ku jira cabdullahi bn mascuud cabaadilada wabi hurayrata abi hureyra waa soo sheegnay wacaaishata radia allahu canhum caaisha waa zawji nabiy sala allahu aleyh ali wasalama xaaskii nebiga abubakrin sidiiq waa dhalay iyadaana ugu yani gabar uu nebiga qof gabar ahaan uu ku guursadana iyada ayaa ka jirtay ayb wacaaisha iyo caaisha radia allahu canhum meeshaa marka caaisha uu leeyahay waxaa weeyaan meeshaa marka caaisha uu leeyahay xadiidka caaisha mutafaqun calayhi ma aha waa min xadiidi muslim waa waa waa waa rawaahu muslim kaa muslim baa wariyey shuruudiisa idan marka waa ka baxayaa awal marka meesha ugu horreysa waa meeshan hadda marka soo ma garan zarkashina tasxiixulcumdaha saasoo kaleu tilmaamayaa ayb marka cabdullahi bn camr bn caas iyo abu hurayra iyagu yani xadiidkooda waa muttafaqun caleyhi laakiin midka caaisha waa min waa waa waxaa weeyaan muslim baa wariyey waa riwaayatu muslim laakiin sheekh hadda wuxuu kusoo daray sulbulkitaab waa wahmi marka meesha qaaluu waxay dhaheen qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam rasuulku waxa uu yidhi weylun lilacqaabi min annaar weylun waadi naareed weylun halaag iyo hoog lilacqaabi liasxaabi alacqaabi cirbo dadkeeda ayuu u sugnaaday min annaari buu kaga sugnaaday naar xaggeeda weylun waadi naareed weyl waxaa weeyaan marka dhowr qowl baa ku jirta macnaheeduna waxaa laga waxaa weeyaan waa kelmad marka halaag ou dhaco la isticmaalo la yidhaahdo waa kelmad lagu idlaaqo qofka halaag mutaysto waa kelmad cadaabka mashaqadiisa tusayso murug waa lagu sheegay waadi jahanamo ku yaalna waa lagu sheegay intaba macnaba qaadiciyaad waa baraarujina nacam mashaariq alanwaarka nacam baqawina isaga wuxuu ku daray tafajuc iyo tacajubna waa loo isticmaalaa nacam weylu ummihi miscara xarbin xadiiskii nabiga sal l slam ayb weylun marka waadi naareed hadda halkan laakiin tacajub iyo loogama jeedee ila waxbaa laga tegay waajib ahe waxaa loo jeedaa marka cadaabkii weylun cadaab ama waadi naareed lil acqaabi meeshaa waxbaa qadaran liasxaabi alacqaabi ayuu usugnaaday cirbo dadkooda cirbo dadka ay ku yaalaan ayaa halaag u sugnaaday iyo cadaab halaagaas xaggee kaga sugnaadayna min annaari buu kaga sugnaaday naar xaggeeda min annaari naarta xaggeeda yuu kaga sugnaaday xadiidkan sabab buu ku yimidoo sababta uu ku yimid waxa ay ahayd nabiga caleyhi salaatu wasalaam dad buu soo gaaray ou arkay iyagoo marka waa acqaabuhum taluuxu iyadoo cirbahoodu dad uu isa qaadanayo cirbahoodu ay birbirqaayaan buu arkay birbiriqana waxaa keenaya waa maxan way qalalan tahay nacam meesha marka la qooyo meelna ay qalalan tahay waalaga meesha qalalan waa laga fahmi karaa meesha kale ee qoyan sababkaa markuu marka arkay ayaa u dhawaaqay oo laba jeer oo kale uu yidhi weylun lilacqaabi min annaar weylun lilacqaabi min annaar uu yidhi nacam waxaa kaloo iyada riwaayo kale ay ku daraysaa marka nebiga inuu arkay dadkii oo weyse qaadanayaan ow namsaxu calaa arjulina buu yidhi saxaabiga annagoo lugaha masaxayno saa un u masaxayno ayuu nebiguna arkay markaasuu yidhi weylun lilacqaabi min annaar walidaalika marka bukhaari wou baabaystay oo marka baabka tabwiibka bukhaari wuxuu ku tusayaa marka wuxuu tusayaa oo wuxuu yidhi baabu ghasli rijlayni lugaha dhaqidooda wax kusoo arooray caddaynteeda u baabihay walaa yamsaxu cala alqadamayni buu yidhi lugaha lama masaxayo yii waa la dhaqayaa ow namsaxadaas marka ayuu ku keenay ow namsaxu calaa arjulina calaa arjulinaadaasu ishaaraya marka nacam marka xadiidku sabab buu lahaa sababkaas sababtaabuuna ku yimid fiqiga xadiidka ku jiro ee laga qaadanayo waxaa weeyaan inay waajib taha lugaha in la dhaqo masixitaan inaan laga rabin oo meesha alla uu tilmaamaye ilaa iyo anqowyada la gaarsiiyo biyaha oo haddaan la gaarsiinin ma ansaxayso dahaaradii weysada haddaan ansaxina salaadii ma ansaxayso wabitaali meeshaan marka ahlu sunnada waxaa khilaafay shiicada nacam oo shiicadu ayagu waxay yidhahdeen lugaha waa la masaxayaa maxay deliishadeen oy deliil ka dhigteen waxay la imaadeen qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faغsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum qira'a waay waarjulikumna waa qiraao qira'ada abi camarna waarjulikum waay wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum madaxiina masaxa iyo lugihiinaa la yiri bay dhahay waarjulikum halkaasay marka mareen taa marka culammada qiraa'ada marka qiraa'atuljari qiraa'ada hoos dhiga way ka jawaabeen waxyaaba badan bay uga jawaabeen waxay uga jawaabeen waxay yidhaahdeen wa arjulikum iyadoo sidaasay waxay ku cadfan tahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum bay ku cadfan tahay hadday ku cadfan tahay maxaa loo hoos dhigay waxaa loo hoos dhigay lilmunaasaba maadaama biru'uusikumta iyada ka horeysa ay dariska la tahay maadaama ay hoos dhigan tahay iyadana marka lilmunaasaba iyadana loo hoos dhigay munaasabaduna waxay tahay waa jiwaarka carabtuna waxaasi waa yaqaanaan oo waxay yidhaahdaan hada haadaa juxru dabbin kharibin ayaa laga maqlay haadaa kan juxru dabbin dabba baasha la yidhaha godkeeda waayo kharibin oo baaba-ay kharibin fiiri kharibin waa hoos dhigeen waxayna ahayd in laga sifeeyo juxriga haadaa juxru marka in la yidhaha dabbin kharibun in la yidhahday ahayd ma aynan samaynine kharibin bay ayay yidhaahdeen kharibin marka maadaama ay mudaaf ileyhiga majruurkee dabbin u dhowdahay ayay marka waxay yidhaahdeen kharibin saasay u hoos dhigeen waa munaasabada halkaa dariska ay la tahay iyay u yeeleen darteed waa badan taha taasoo kale nacam inahu kaana cadaaba yawmin cadiimin nacam waxa weyn waa cadaabka haddii cadaabka laga sifeeyo waa dhacdaa marka cadaabkana waa kordhigna in la kordhigay ahayd lama yeelin lilmunaasaba loo hoos dhigay way badantaha taasoo kale marka waxaa kaloo lagu jawaabay wa arjulikum ilalkacbayni waxaa laga wadaa lugihiina masaxa waa haddii qof uu ku jiro sunnada nebigaana saas u cadaysay dheenaa markay lugtu marka laba xaalad ay leedahay markay qaawan tahayna in la dhaqo waayo marka ay saatir uu ku xiran yahayna ee shuruuddii masxul khufeynkana la helo marka iyado in la furo la dhaqa ma rabtee in la masaxa unbaa ku filan aayadduna taaba laga qaadanaya imaamu shaafici saasuu yidhi nacam labadaas jawaaba ugu wanaagsan nacam ibnu jariir itabari raximahullahi waxay kasoo raraan inuu yiri ee uu qabay lugaha in la masix karo nacam aqwaasha noocaasoo kale ibnu jariir loo nisbeeyay gariibka ahna waxaa u badan nin shiicada ka mid ah isku magac ahaayeen baa jiri jira oo maxamed ibnu jariir itabari asna la dhihi jira nacam oo magacyadu ay iska lahaayeen saasay culummada qaarko qaar badan oo kamid ay sheegayaan damiirina kitaabkiisa najmulwahaajka ee manhaajka sharciisa waa ku tilmaamaa culummo kalena waa tilmaamaan banaa ayb marka lugaha marka waa in la dhaqo weeyaan nabigana caleyhi salaatu wasalaam sunnadiisaa bayaanisay oo caddaysay nebiga lugihiisa ee oo qaawana ee ou masaxay keliya masaxaad kaga kaaftoomeen lama haayee bal weylun lilacqaabi min annaar buu yidhi waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa wax yar qofka uu yaraysanayo inuu naar ku geli karo maxaa ila ada dahaarada haddii layska fududaysto oo kale oo aan layska taxqiijinin waa kaasaa nabiga caleyhi isalaatu wasalaam dhahaya marka naarba loo naar loogu goodinayo ayb marka waxyaabahaasna qofku inuu aad iyo aad iskaga ilaaliyo ayb an cabdillahi bni camr bn اlcaas wa abi hurayrata wa caaishata radia allahu canhum qaaluu qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam rasuulku waxa uu yidhi weylun lilacqaabi min annaar weylun waadi naareed lilacqaabi liasxaabi alacqaabi cirbo dad u saae dadkooda ama cirbo asxaabtooda ayuu u sugnaaday min annaari buu kaga sugnaado waxaa la ciqaabaya keliya ma aha ciribtee qofkaa la ciqaabayaa waay macnuhu nacam saasuu u dhacaya marka mudaafka in lasoo qadara taasaa keenayso waxaa kaloo xadiidkan culummadu ay ka qaateen cadaabka aakhiro jirka inuu ku dhacayo jirka iyo ruuxda labadaba inuu ku dhacayo ama cadaab cadaabka qiyaamaha ha noqdo ama cadaabka cadaabulqabriga ha noqdo nacam oo qaar baa waxay leeyiin cadaabulqabriga ruuxda bis unbuu ku dhacayaayo waxaa kale jasadka la ciqaabi maayo inuu ku dhacaya xadiidku daliil uu yahay maxaa yeele cirib buu nebigu sheegay ciribtuna hadda ruux maaha iyadoo nacam soo ma garan wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalama qaal ida twada'a axadukum falyajcal fii anfihi maa'a huma liyantahir waman istajmara falyuutir waida istayqada axadukum min nawmihi falyagsil yadayhi qabla an yudkilahumaa fi linaa'i halaahaa faina axadakum laa yadrii ayna baatat yaduh wfii lafdi limuslim falyastanshiq biman kharayhi min almaai falyastanshiq bimin kharayhi min almaa wafii lafdi man tawada'a falyastanshiq wacan abi hurayrata radia allahu canhu abi hureyra waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalama qaal nebigu inuu yidhi idaa tawada'a axadukum midkiin hadduu weyse qaadanayo falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa dhexdiisa maa-an biyo ha yeelo biyaha ku jiido huma markaa dabadeed liyantahir ha firdhiyo biyihii sanka haka firdhiyo haka daadiyo waman istajmara qofkii dhagax ku istijoonayana falyuutir dhagaxma wixii lamida falyuutir tira isdheer haka dhigo wa ida istayqada axadukum midkiin hadduu soo tooso min nawmihi hurdadiisa uu kasoo toosana falyaqsil ha dhaqo yadayhi labadiisa gacmood qabla an yudkhilahumaa intaanu gelinin fil inaa'i weelka dhexdiisa intuunan gelinin halaathan saddex jeer ha mayro ha dhaqo fa ina axadakum maxaa yeelay jumladan waa tacliiliya xukunkaa sababta loo waajibiyey sidaa laguu amray ama waxa lagaa reebay sababta lagaaga reebay yaa laguu sheegayaa fa ina axadakum midkiin laa yadrii ma oga ayna baatat yaduhu gacantiisa meesha ay barisay wa fii lafdi limuslim riwaayo muslim u sugnaatayna waxay leedahay falyastanshiq ha ku jiido bimin kharayhi labadiisa dul sankiisa labadiisa dul ha ku jiido sanqaroorkiisa ha ku jiido min almaa'i biyaha xaggooda waxa kaga jiido wa fii lafdin riwaayo kalena man tawada'a qofkii weyse qaato qofka weyse qaadanayo loo jeeda man tawada'a ay man araada an yatawada'a qofka doonaya inuu weyse qaato falyastanshiq ha jiido biyo sankiisa ku jiido xadiidkan wuxuu tilmaamayaa marka abu hureyra werinaya abu hureyrana waa kasoo hadalnay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalama qaal waxau yihi rasuulku waxau yidhi idaa tawada'a axadukum midkiin hadduu weyseysanayo falyajcal fii anfihi maaa sankiisa biyo ha yeelo marka yani ha sameeyo yani waxaa weya istinshaaq sanka biyo ha ku jiido oo biyo ha yeelo sankiisa huma liyantahir dabadeedna ha firdhiyo amar baa halkan marka la sheegay falyajcal ha yeelo siiqatul amrina waxaa ka mid ah ficilka mudaaric haddii laamul amri la geliyo waxaa laga faa'iideystaa amar amarkuna walamru yaqtadi lwujuub amarkuna waxuu keensadaa waajibnimo sidaa darteed marka in sanka biyo lagu jiidaa iyo luqluqashada xukunkeedu waa maxay xukunkeedu wuxuu noqonayaa marka culimada qaarkood waa waajibiyeen ahlu xadiidka kamid a waa waajibay dheheen xadiidkan inay u daliishadeen falyajcal waa lays amray dheheen haddii lays amrana amarka waajib ou keenaa daliil ka sarfinaya keenay dheheen oo sunno ka dhigaayo idinka waxay yidhaahdeen qolooyinka aan waajibinin sida imaamu shaafici iyo maalik iyo kale waxay dhaheen waxaa ka sarfinayo xadiidkii acraabiga ninkii reebaadiyaha nebiga u yimide uu yidhi tawada' kama amaraka allah siduu alla kuu amray u weyse qaado ilaahayna luqluqasho iyo sandaarsi ima sheeginay dheheen jawaabtaas marka taa waxaa lagu celin karaa iyadoo laftirkeeda hadda sida alla ou ku amray sida nebigu ku amraayaba allah ku amray nacam wixii nebiga ku amray so alla kuma amrin nacam waxaa la dhihi karaa marka waxaa weeya wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu weli meeshii baa marka la joogaa ayb qaarkoodna marka waxay kala qaadeen marka qubays janaabo laga mayranayo waa waajibay dheheen wayse qaadkana waajib kuma aha tafriiqa isaga wax daliil xoogan ma laha halkan marka waxaa ku jirta marka in qaar waxay yidhahdeen luqluqashadu waajib ma aha ibnu xasmi saas u dhahay istinshaqa waa waajib xadiidkaana daliil ah buu yidhi maxaa yeele luqluqashadu kuma imaanin amar kuma imaanin waxaa lagu jawaabo waa ku timid xadiidii laqiid ibni sabira fii sunani abi daawuud waxaa ku soo aroortay idaa tawada'ta haddaad weyse qaadanayso famadmid luqluqo isaga laftirkiisa amar baa ku yimid marka idan cala alqowli raajixi marka waa maxay in luqluqashadii sandaarsigu waajib ay yihiin taasaa raajixa nacam laakiin ma ku jabaysaa weysada haddii iyaga la waayo qofkii maalan maba luqluqanin ma sandaarsanin weysadii ma ku soo celinayaa soo celis mayaa la amrayaa qof yiri ma ogi taas nacam culimmadana waxyaabaha ka keenay kamid ta waa sunna inay dhahaan taas oo imaamu shaafici a'immada qaarkood waxay dhaheen qof qofkii ka tago ha ku soo celiyo wax yiri ma ogin bay dhaheen nacam oo culimada ka mid a sidaa darteed marka waa dhici kartaa marka inaysan rukni u ahayn weyse qaadka laakiin waajib ay tahay rukniga iyo waajibkana furuuq baa udhexaysa dabcan mararka mararka qaarkood nacam ayb marka taasi marka iyada waa taasa falyajcal fii anfihimaa ansankiisa biyo ha yeelo uma liyantasir ha firdhiyo istinshaaqii iyo madmadadii saasaan uga hadalnay marka ayb waman istajmara falyuutir qofkii dhagax ku istajoonaya iyo wixii la macnaa dhagax dhagax maxaa la macnaa dhagax waxaa la macno noqon kara xaashiyaha oo kale sideedana marka waxaa weeyaan dhagax waxa la macnaha waxaa weeyaan wax kastoon muxtaram ahayn wixii muxtarama laguma istijoo karo qur-aan iyo xadiid iyo kale cunto la cuno laguma istijoo karoo kale wixii muxtaram ah qaalicna inuu yahay fujin karo najaasada inuu soo fujin karo isaguna inuu daahir yahay waay najaas uunan ahayn wixii intaa laga helo waa lagu istijoon karaa bacd annaas marka xaashiyahan loogu talagala musqulahay waa ka ashashaan waxba kuma baxaayay kuleeyiin sax ma aha waxna waa fujiyaan muxtaramna ma aha najaasna ma aha xagee adigu markau diideysaa marka nacam saddexada shardi baa loo shardiyaa marka inta faahfaahinta darsiga kalean ku sheegi doonaa wabillahi tawfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam